waxaa magaalada boosaaso bishii hore laga tarxiilay oo dib loogu celiyay dalkooda in ka badan lix boqol oo qof oo itoobiyaan ah isuguna jiray wiilal iyo gabdho kuwaas oo boosaaso u joogay inay uga sii tahriibaan dalalka khaliijka ciidamada booliiska gobolka bari ayaa mar kale gudaha boosaaso ka soo qabtay dhallinyaro kale oo ka mid a kuwa ka soo jeeda itoobiya kuwaas oo loo qorsheynayo in dib loogu celiyo dalkooda v o a ayaa u suurto gashay inay gudaha u gasho xabsiga lagu hayo dhallinyaradaas qaar ka mid a dhallinyaradan ayaa ka biyo diiday in dib loogu celiyo sababo la xidhiira shaqola'aan ka jirta dalkooda iyo weliba colaad ay sheegeen inay kala kulmeen halkaasi cumar cali oo ka mid a itoobiyaanka lagu hayo xabsigan ayaa sheegay inuusan doonaynin inuu dib ugu laabto maadaama markii hore uga yimi dhibaato kaga timi colaad ka jirtay
kuelin ma rabo dowladda puntland soomaalida waa raba aggaa aan ku fadhiisay aggaa ku shaqaysay aggaa aggaa ku fadhiisa waa rabaa haddaan kuu soo ilan faa'ida ma leh aggaa shaqo ma leh dhallinyaradan xabsigan ku xidhan ayaa dhinaca kale waxa ay beeniyeen inaysan wax luga ku lahayn kooxaha argagixisada saleebaan aamiin ismaaciil waxa uu sheegay inuusanba aqoon waxa la dhaho daacisha dagaalka kula jirta maamulka puntland kuwa argagaysa noqda danahooga yaa danahooga ugu jira annagu laakiin danteenna waxay ku jirtaa nabad bayna ugu jirtaa oo ummadda nabad qabtaan la shaqayna oo kuwaasaan iskala amaalanayna annagu kuwa laakiin daaisha balaayada la sheegaya annagu shaqa kumarayna mama naqaano iyaga danahooga ugu jira bas kuwa haddii lasoo qabtana iyagaa dee dabagal ha u sameeyaan laakiin annagu warta maanaan arag mama naqano taliyaha howlgelinta gobolka bari gaashaanle xabiib gorod shire ayaa v o a u sheegay in khataro amni dartood dadkan ka soo jeeda etoobiya dib loogu celin doono gobollada ay ka soo jeedaan dee waxaa sababta keenta waa garan kadhaa in dadkan awal puntland way soo dhoweysay waa si fiican baa dadka shacabkan ula macaamili jireen iyagoo aan wax sharciyada haysan laakiin khataraha ka yimi daraaddeed ayaa dib keentay in dib magaranaysa loo ururiyo mid walbana deegaankeeda loogu celiyo waa ogtahay khataraha ka yimi dadkii magaalada bartankeeda isu qarxinayay ama qaraxyada aasaya waxay ahaayeen dad ajaanib ah oo dalal kale ka soo jeeda sidaa daraaddeed marka ayaa dowladdu waxay go-aansatay cid walba oo aan deegaanka ahayn puntlander ahayn ama dee magaranaysa ka soo jeeda dalal kaleeto oo aan sifa sharciga ku joogin in dagaaladeda dib loogu celiyo taasna waa laga dhabeeyey haddana fayskii labaad ayaan wadnaa oo dib loo celinayo insha allah dadka hadda lahayo waa laba boqol weeye laakiin ilaa waxaan gaarsiinaynaa ilaa shan boqol lix boqol tiradii horetoo kale cadad ah markii laysla gaarsiiyo ayaan rabnaa inaan dib u celino insha allah dhinaca kale waxaa saldhigyada boosaaso weli ku xidhan ajaanib ka soo jeeda waddamada yeman suuriya iyo etoobiya kuwaas oo ay ku socoto baaritaano la xidhiira inay ku lug leeyihiin kooxda daacish waxaana maamulka uu qorsheynayaa marka uu baaritaanka u dhammaado in dib loogu celiyo waddamada ay horay uga yimaadeen yuusuf maxamuud qubanaha v o a boosaaso